asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan halkanna waa shabakada warbaahinta ceegaag oo aad ka dhegaysanaysaan internetka ciwaankayagana uu yahay w w w dot ceegaag dot com akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa sidaa qof walba oo muslima uu og yahay ribadu waa shay xaaraan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa inoogu caddeeyay wax aanu yidhi wa axala allahu lbayca waxarama ariba ilaahay wuu xalaaleeyey bayca islamarkaasina wuu xaaraantinimeeyey ribada haddaba bilihii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan isticmaalkaasi ama isticmaalka ribadaasi oo weliba la casriyeeyey arrintani waxaa wada shakhsiyaad ka kala yimi yurub iyo america haddii aynu soo qaadano qaabka qofka uu u gelayo hawshani marka hore waxaa laga qaadayaa lacag ay ugu yar tahay lix boqol oo dollar kadibna bishii waxa uu qaadanayaa qofkaasi boqol iyo konton oo dollarka maraykanka ah lacagtaasi qolyogani waxa ay ku qabanayaan iyo halkay ka keenayaan faa'iidada intaasi la eg ilaa iyo haatan cidima ogaa haddaba culamaaudiinka reer somalilan ama gaar ahaan culamaaudiinka reer hargeysa baryahanba waxa ay wadeen dadaal ay ugu kurgalayeen arrintani isla markaasina shalay jimcihii ayaa waxa ay xadhigga u jareen ama ay u xaaraantinimeeyeen arrintani waxa aanay soo saareen fatwo dheer oo ku saabsan arrintani iyagoo ka kala hadlay masaajidada waaweyn ee magaalada hargeysa haddaba waxa ii suura gashay in aan waraysi la yeesho mid ka mida culamaaudiinkaasi ku howlaneed wacyigelinta bulshada ee arrintan sheekhaasi oo lagu magacaabo sheekh maxamed axmed kaahin ugu horeynna waxa aan weydiiyey maxaa hadda dhaliyey in ay muujiyaan culamaaudiinka reer somalilan dadaalka intaa la eg iyadoo hawshani ay socotay sida la sheegayo muddo ka badan lix bilood sheekh maxamed waxa uu ku jawaabay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سأل سعطان باء أحسنتني مدلع أي سوء سعطي هكا هكا حد وحا لغو براروغي in ay bulshadiisi aad iyo aada arrintan ay u dhex gashay gaar ahaan haweenka iyada oo imika la leeyahay tobankii yani qiyaasta la hayo tobankii guriba shan guri ayay arrintani gashay arrintani markii aanu aragnay fasaadka intaa leeg mujtamaca iyo khatarta uu ku hayo haddii ay mujtamaceenu ay isu bedelaan mujtamac xaaraan cun ah ama waxyaabaha ribada iyo beeca aan xalaasha ahayn yani makhaadirta ka dhalan karta arrintaasi ayaa markii aanu aragnay dumarkii oo aad iyo aad arrintaasi ugu daldalmaaya isla markaana dacaa-ido fara badan ee suuqa arrintan loo geliyey iyadoo la leeyahay culimadii bar baa xalaalaysay iyadoo la leeyahay dumarkii iyo mashaaikhtii bar ka mida dumarkii mashaaikda ayaa galay iyada oo la leeyahay yani dacaayaadka la sameynaya ay kamid ahayd yani culimadii bar ka mida dadka culimada lagu tuhmeeyo bar ka mida ayaaba iyagu ku jira waayo hadda goor waxaa taqaanaa marka marka fidna dhacdo dadka adduunyo doorna ay meesha timaado dad dadku ay culimo haystaan laakiin dad iska cubaad ah ama maarta cibaadaysta ah ayaa arrintan ku dhacaya shacairtii diintana wata deetana dadku ay halkaasi daliil ka qaataan arrintaasi ayaa markaanu ku baraarugnay ayaanu maarta wacyigelintaas samaynay
sheekh maxamed dad qaarkood waxay leeyihiin ma aha ribo oo lacagtani kambaniyo waaweyn oo adduunyada ka jira lagaga shaqeeyaa faa'iidadii kasoo baxdo ma dadka loo qaybiyaa marka ribadii waxay leeyihiin nidaamkeedii ma aha taa maxaad ka odhan lahayd arrintani taasi waxa weeyaan markii ay culimadu ay ka sheegtay aanu ka wada tashanay arrintaasi waa ribo sababtoo ah siay wax u qaataan haddii aan wax kaaga sheego waxa weeye qofkii waxaa la leeyahay toddoba boqol oo doolar matalan soo dhigo meesha ama saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo konton doolar haddii qofkii meeshii soo dhigto waxaa faa'iido uu bil walba qaadanaya konton taasi waxa weyaan khasaaro ma leh hoos hoos udhac ma leh sidaas daraaddeed hadduu toddoba boqol oo doolar dhigtana waxa uu helayaa boqol doolar arrintaas markaas waxaad garanaysaa kulli qardi qardi kasta oo faa'iido yani soo saara go-an oo aan khasaaro lahayn waa si aynu ku naqaanay buluugta ribowiga ah kolkaas arrintaas iyada markii aan midda labaad mararka qaarkood waxay dadkan u cileeyaan inay tahi arrin baayamusheer oo ganacsi ah waxyaabaha lagu durayo ama ay xaaraanta ku tahay waa ku cad qof kalimaba yaqaano waxaan wax laga shaqeeyo xataa cidda lacagtan ay ku hoyarto dadkan cid kuu sheegi kartaa ma jirto sidaa daraadeed markaas arrintaas markay culimada baxsi badan u sameeyeen isu yimaadeen culimada masalan maxakamada tawfiiq sheekh cismaan cali xuseen sanagale fadiilatu sheekh maxamed cumar derir culimada oo dham ay arrintaas isla eegeen una bandhignay arrintan dadkan si ay waxaan u wadaan waxay go-aamiyeen ama ay soo saareen inay tahay ribo baxsi ah oo aan shaki ku jirin isticmaalka arrintani waxaa ku badan dumarka maxaa dhalaya baad leedahay
arrintani had iyo gooraale waxaad og tahay bulshooyinka markaa la kharibayo laba qadiyadood ayay dadka gaaladii uga jeedaan waa marka koowaad in ay barnaamijkoodan laydhaha woman empowerment ama dumarka oo la xoojiyo barnaamij nashaa-iya ee ay had iyo gooraale wadaan in ay arrintan ay buunbuuniyaan oo ay dumarka doonayaan inay xarakasaad ku sameeyaan ama ay guryahoodii taladii ragga ay ka wareegtaan iyaga dhaqaalo u abuuraan waa qadiya haddii ay tahay miday ka dambeeyaan arrimahan hay-aduhu waa arrintaas jirta talabaad had iyo gooraale dumarku waxa weeyaan waa warshadii ubadka soo saaraysa haddii ruuxa dumara ilmageleenkeeda maaragtay hadday xaaraan cun noqoto oo caloosheedii ilmihii ku beera isna wuxuu noqonaya walba xaaraam si badan bay umada u fasahaadinaysa carruurtii ku korinaysa had iyo gooraale midda labaad raggu had iyo gooraale marka wax loo soo bandhigo waa dad baxsi samayn kara culimadii bay la xidhiirayaan masaajidii bay tegayaan caqligoodii bay ku shaqaynayaan arrintani waa sidee bay odhanayaan waxbay su-aalay weydiinayaan laakiin dumarku had iyo gooraale maadaama yihiin dad ducafo ah aan maaragtay waxbana aanay cilmi badana lahayn isla markaana aanay rag dadkii had goor kashi badan samaynahayn had iyo gooraale musiibo kasta oo dhacda maaragtay way ku degdegaysaa qadiyadan waxaa kale oo saamayn ku leh maanta waxaad ogtahay rag badan oo dumar rag badan oo maaragtay bulshadii ka mid in ay noqdeen kayru mas-uuliyiin dad dumarku waxay u jilicsanaadeen berlaweyto waxay u jilicsanaadeen oo ay u nuglaadeen had iyo gooraale masalada dhaqaalaha meel kasta oo wax lagu sheegay waxay ka degdegayaan markaas benlow berlowt waxaa la sheegaya nin jarmala oo joogi jiri somaliland baa wuxuu soo saaray taqaariir buu soo saaray wuxuu ninkaas yidhi sanburburkii soomaaliya ka dhacday asal raacnimada iyo diintoo aada loo tihraca aada iyo aad ba u korodhay oo arrintii dhibaatadii bulshada ku dhacday waxba way yeeli weydi waxaan furaynaa buu ihi albaab labaad oo ah inaynu masalada dhaqaalaha uga faa'iidaysano dadkaas oo aynu maaragtay dhaqaalo ku furno wujuuh kala duwan leh
su-aashkan aan ku weydiinaya waxay tahay sheekh maxamed waa la yaqaanaa hebel hebel baa loo yaqaanaa dadka ka dambeeya hawshan marka dadaalka wacyigelinta masaajidada mooyaane dadka maxaa ma u tagteen oo iyaga laftooda ma wacyigeliseen dacwaddii ma u bandhigteen waxaana ma u sheegteen inay xaaraan yihiin
adnow runtii waa su-aal fiican waxa weeyaan anigu haa dhowr dumara oo laygu sheegay inay yihiin dumarka waxaan ururiya inkastoo horta cidda dhab ahaan waxaan ka dambaysa aan ilaa hadda la garanahayn aananay noo sheegin ayaan u tegin had iyo gooraale dadku marka maaragtay adduunya jacaylku ku dha dadkan ay marka hore xulanayaan dadkani waa dad ay og yihiin bulshadoodan damiirkooda aanay aada u fiicinayn inta badan oo dad adduunye uun doonaya aan ka fikirhayn xaaraan iyo xalaal hadiyo gooraale wax badan ku cadayn maayaan waxaana way dafirayaan ma waxay ka ohanaya anigu ma ururiyo ama anigu dadku hagbad weeye ama anigu hawl yaroo caynkaasaan ku jiraay hawshan laguu sheegay shaqo kuma lihi marka waanu u tagnay imaka si arrintani waxaanu doonaynaa sidii aanu dawladda iyo odayada iyo cid walba loola kaashan laha ee loo heli laha oo halkani waxay guntan ku leedahay hadun baanu tallaabadaa bilaabayna oo aanu maarata ku dhaqaaqayna waxaa kaloo laleeyahay dadka hawshan ka dambeeya waxay ka kala yimaadeen yurub iyo america iyo meelo kala duwan kumana lagulaha baa laleeyahay hay-adaha caalamiga ah marka dadkaa shaksiyaadka ee yurub iyo america ka yimi ee xiriirka connectionkaa jira maxaad u sheegi lahayd haddii ay jirtaba waxaan u sheegi lahaa inay allahooda subxaanahu watacaala ka yaabaan waxaan u sheegi lahaa inay bulshadooda ka daayeen xagadaamada dhaqamada shisheeye ee ku salaysan nidaamka ribowigaa yacni bulsho weliba dhaqaalaheedu wuxuu ku baysgelaysay caqiidadeeda ka muslin ahaan waxa inala gudboon in aynu diinteenna iyo caqiidadeena ku baysgelina dhaqaalaheena waa xal allahu lbayca wa xarama riba ilaahay wuxuu xalaaleeyey beeca waxaanu inaga xaaraantinimeyey ribada marka waxa weya waxaa loo baahan yahay inaanay dadkooda dhaqamo shisheeye usoo waaridin isla markaana handidooda aanay ka luminin ee ay dadkooda ay u keenaan wixii wanaagsan ee ay dhulkaas ku arkaan sida maaragtay cilmiga teknolojiyada oo ay uga faa'iideeyaan maaragtay macluumaad kale oo ay usoo raraan nidaamka shaqe ay bulshadu si ay u shaqaystaan sida loo dadaalo waxyaabaha wanaagyada ay ummadaasi ay leeyihiin inay usoo raraan ee aanay usoo rarin wax walba oo maaragtay sida maaragtay in dhaqaalahoodii ay burburiyaan oo ay dadkii maaragtay xaaraan cun laga dhigo rasuulkuna wuxu alayh isalaatu wasalaam bulsho kasta xadiis macanihiisu ahaa bulsho kasta oo xalaalaysatay ribada iyo sinada waxay isu bandhigtay ciqaabka ilaahay marka waxaa lonaya arrintaasi ka waantoobaan oo ilaah ka yaabaan ugu dambayntii sheekh maxamed shalay masaajidka waxaa ka sheegtay gabar malaha adigu kugu dhow dhow oo lix bilood ku jirtay hawsha marka dumarkiina way ku badiyeen sida hawshan dee la sheegay marka dadaalka aad masaajida ka sheegteen mooyaane wadanka dawladda ka jirta dawladda mala xidhiidha weli runtii aadanow lamaana xidhan waayo marka hore arrintani sheeko sheeko ayay nagu soo gaari jirtay arrintanna waa arrin ay si fikrada inta badan ay u wadaan oo marka hore fikrad baa si qarsoodi ah si qarsoodi ah ayaa arrintan loo waday hase ahaatee imaka ayay arrintani calan noqotay iyada oo buunbuunin badan la geliyay san horeba u sheegay la yidhi dumarka culimada qaar ka mid ah ku jira culimadii baa barnaysay iyagoo iftiraa badan la sameeyey dacaayad badan loo sameeyey arrintan hadda ayaanu ku baraarujinay xubnihii waxyaabihii maaragtay dadkii dawladda iyo odayadii iyo dadkiiba arrintani waxaananu doonaynaa in arrintani tallaabo laga qaado oo lawalo oo baaritaan lagu sameeyo oo haydaha dambi baarista iyo kuwa ka hortaga dhibaatooyinka in loo bandhigo arrintan oo arrintan aan laga hadhin ayaanu doonaynaa masalan gabadha aan kuu sheegay aad sheegas aan sheegay inay aanu qaraabo ahayn oo ay muddo sideed bilood hawshaa waday way ka baxday hawshii markii aan maalintii ciidiiba u sheegay arrinta inay xaaraan tahay markiiba faraha ayay ka laabatay dumar fara badan baa intii aan hawshani aanu ka hadalay aad iyo aad isu weydiiyey oo maaragtay iyaguna tanaasur badan baa dhacay rag badan baa ku baraarugay guryahoodii oo ma garanaysa aanay warba ka hayn dumarkoodii oo waxwalaaqaaya oo u haystay inay halbado iyo arrimo fudud aanay ku jiraan ayuunbaa imika ku baraarugay waxaana la filaya inay arrintaasi aad iyo aad u yarato akhirana maaragtay akhiran ugu dambayna in arrintaasi gacan bira lagu qabto oo halkaasi lagu baabiyo ayaan aad iyo aad u rajeynina okay sheekh maxamed aad baad umahadsan tahay ugu dambayntii haddii aan su-aalku weydiiyo dad badan baa ku dhegaysanaya oo ku kalnoo yurub iyo america kumanaan qof ah dadka marka maxaad u sheegaya adigoo janalkan ka faaidaysanaya waxaan u sheegayaa walaalahay meel kastoo ay joogaan ba ama yurub ha joogaan ama maraykan ha joogaan ama asia ha joogaan in ay horta ugu horeyn ay maaragtay diintooda ay ku dheganaadaan oo qofku inuu laba inuu laba inuu laba midkood noqdaa qof cilmigii diinta fahamsan oo isagu waxbarta oo garta diintiisaa ku garta iyo talabaad oo noqdo qof culimada ku xidhan oo wax kasta oo masaa'ila tallaabo kasta oo u qaadayo hadday tahay xagga caqiidada hadday tahay xagga akhlaaqda hadday tahay xagga cibaadada xagga mucaamalaadka in uu maaragtay culimadii ku xidhma uu noqdo waa inay labadaasu noqdaan talabaad runtii dadka dibaduhu maanta aad iyo aad ayay wax badan u qabteen runtii dalka dhibaatooyinka ka jira iyo burburka ka jira dadyooga kaalinaha dibaddu xoog iyo xoog iyo si aad iyo maarata aad iyo aad u weyn ayaa wax uga soo qabateen dadaalkaa ha ilaabina dalkiini ha ilaabina ummadiini ha ilaabina yani qof waliba wixii uu soo tari karayo ummadiisa waa inuu soo taraa wixii cilmigeed kusoo biirin karto kusoo biirisaa wixii caafimaadka wax ka tari kusoo biirin karto kusoo biirisaa wixii dhaqaale aad usoo tari karto usoo tari kartaa waa inaa noqotaan bulsho isku xidhan oo midaysan oo walaala ah oo maaragtay oo isku xidhan oo walaala ah oo meel u wada jeeda oo diin qura leh oo dhaqan qura leh oo sinsi qura leh saynu intaa unahay inaad isku duubnaataan oo qoqobaha siyaasadeed ee dalka ka jira aad ka ilaalisaan tabaraaruqa idinku aad noqotaan dad bulshooyin xadaarada dhex galay oo noo soo waarida isku xidhnaanshaha
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed kaahin oo ayugu warramayay magaalada hargeysa mid lamid a barnaamijkan intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo